Dhalinyaro gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa ku eedeeyay odayaasha dhaqanka inaysan ogolayn in dhalinyaradu ay qayb ka noqdaan meelaha go'aamada lagu gaarayo si ay wax badan uga ogaadaan habraacyada loo maro nabadeynta maadaama ay dhalintu yihiin mustaqbalka berrito sidoo kale waxa ay sheegeen in dhalinta lagu sheego tirada ugu badan ee bulshada mana lahan tiro cayiman oo ay kaga qayb qaadan karaan siyaasadda dalka maadaama odadhaqameedku uu ku soo xusho qabiil iyo dhaqaalo waa kan daahir ibraahim xasan oo ka hadlay ninka dhalinyarada hadduu waxbarasho kasoo qalin jibiyey muddo ma shaqaysan jeebkiisuu maraya marka taa waxay sababaysaa si fudud oo ugu dhaqsiyaha badan ay sababaysaa ninkii odayg ahaa inuu fiiriyo maslaxadiisa waxaa ku garboodaya maxaa lalahay nin jeeb wato nin oday ah jeebkiisa buuran yahay muddo soo shaqaystay aad nin dhalinyar aa tahay marka taa waxaa sabab ah yani inta badan fiirsanayna maslaxadooda odayaashii dhaqameedyadii maxaa lalahay maslaxadoodii taana way dhacday anagna goobjoogaan u nahay iyadoo nin dhalinyarada doonaya xilkii aqoon-yahana in laga doorbiday nin aan waxba soo baran maxaa sabab ah waa iska cadaytaa waa sidaan qabno waa iska cadaytaa dhalinyaro badan ayaa u xusul duubaya inay qeyb ka noqdaan siyaasadda dalka si ay saamigooda uga helaan sida ay sheegtay faa-ise xasan cali horta maxaa keenay waaye dhalinyarada inay u soo kacaan waxaa keenay inay odayaashii naxaqiraayaan odayaashii horta wayba naxaqiraayaane seen u xodxodanna annaga enteeniba ma rabaan waayo ninka odaygaa markaa adiga meesha soo gasho booskiisiiba waa xayirtay xodxodan karna markaan leenahay waaba naxaqiraaya waxaan usoo istaagna waxay tahay dhallinyaradii go-aanada meelaha lagu gaaraayo aynan ku badneen marmarka qaar waxaa arkaysaa nin dhallinyaraha ku jiro lagu leey hal iyo labaa ku jiro mararka qaarna maba ku jiraan waxay tahay waxaan usoo kacnay aan u taaganahay waxay tahay inaan dhalinyarada meelaha go-aanada lagu gaaraya ay ka qayb noqdaan odayaasha waxaan ku dhaliilayna waxay tahay inayba naxaqirayaanoo annagaba reedhi noonan ahayn tilaabo noocee aan qaadi karnaa waxay tahay horta inaan odayaashii la tashanno odayaashii inaan u tagno oon la tashanno ka dhaadhicinno shalay haddaanu hurudnay maanta waan soo jeednaa shalay hurdaa nagula fiirinaayo way hurdaayaan dhalinyarada sooma jeedaana la dhaha maanta waan soo jeednaa qoondadeenna waa rabnaa waxaana la dhahaa dhallinyaradoodaysaba lama arko haweenka way doodeen qoondadooda waa heleen annaga maanta laga bilaabo saacaas waxaan diyaar unahay inaan dhallinyaradii go-aanada meelaha lagu gaaraya siyaasadii waxaan u dooran waxay tahay inay qayb ka noqdaan hal hadduu ku jiro laba hadduu ku jiro shan hadday yihiin waan ku qanacsana ani faa'iise ka ahaan ma ma ahan waxaan usoo istaagay inaan aniga qarash aan ka helo inaan aniga meesha ka meed noqdo ma rabo waxaan rabaa dhalinta ku nool gobolka shabeellada gaar ahaan jowhar inay ka qayb galaan meelaha go-aanada lagu gaaraayo si ay ururada haweenka ay sodonka ku heleen annagana xaqaan leenahay boqolkiiba todobaatan iyo shan waana la dhahaa magac waa nugu yaalaa
cabdulaahi yaaquub mahdi oo ka mid a dhalinyarada magaalada jowhar ayaa dhigiisa ka hadlay in ay dhalinyarada door muhiima ka ciyaareen xoreynta dalka haddii si loo hadlo nabadda maanta heesana amba a kunaalooneeno sida xaqiiqatan waxaa loo aaneeyaa amba a gacanta gacanweynka geystay amba a keenaybo waa dhalinyaro fursado badan oo aad u badan waa haysanaa maadaama dadkaas markaas joogeen hadda aqoonta hadda aan heysana haysanin hadda waxaa haysanaa aqoon nagu filnaa haysanaa dhalinyarada hadda maasha allah aad ugu baraarugeen waxbarashada intooda badan jaamiciyiin ubaahanay u badan yihiin marka qofka ugu yaraan hadduu akdeemi yahay waa ka nabadgelaysaa hadduu waxba kugu soo birin waa ka nabadgelaysaa laakiin hadda waxaa nahay dad u taagan inay nabadeeyaan wax afka sheegeedna maahan wax waa naga go-on waa hadda waxaan waqti ku bixinayno juhdi ku bixinayno waxay tahay in dhallinyaradeenna meel walba ay joogaan ka go-an tahay in aan wax wada qabsano marka xilligaas oo hadda kuu sheegayay oo ururka s y l wax waa soo wada qabsadeen fursadda ugu weyn aa haysanna hadda waxay tahay dhallinyarada jowhar intooda badan waa dad aada iskugu xiran marka waxaan kasii rajeynaynaa intooda wax baratay iyo intaan wax baranay intaba in si dhow iskula shaqeyn insha allah dhalinyaradan ayaa u hanqaltaagaya sidii ay qeyb uga noqon lahaayeen nabadeynta iyo ka qaybgalka siyaasadda iyagoo intaasi ku daray inaysan ka helin odayaasha doorka dhalinyarada sida ay haweenka u heleen doorkooda waa sida ay sheegeen qaar ka mid a fikirka dhalinyarada oo la hadlay radio isnay